maamulka gobolka banaadir ayaa amar kusoo rogay shirkadaha biyaha iyo hay-adaha ka shaqeeya deegaanka iyo isbedelka cimilada ujeedka amarkan ayaa ah in la hubiyo tayada biyaha iyo in maamulka gobolka banaadir ka warqabaan ceelasha laga hirgelinayo gobolka banaadir afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax xasan cumar ayaa ka warbixiyey amarka lagu soo rogay shirkadaha biyaha shirkadaha shakhsiyaadka iyo injineerada ceelasha biyaha qoda shirkadaha biyaha safeeya iyo kuwa biyaha keena hay-adaha ka shaqeeya biyaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada guddoomiyaasha degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir agaasimayaasha guud ee maamulka gobolka banaadir taliska qaybta guud ee booliska gobolka banaadir taliska ciidanka ilaalinta deegaanka xamar xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir guddoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir wasiirka wasaaradda biyaha iyo tamarta xukuumadda federaalk soomaaliya wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya ujeedo wargelin guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho markuu arkay muhiimadda biyaha iyo deegaanka u leeyahay nolosha aadanaha markuu arkay baahida loo qabo horumarinta biyaha gobolka banaadir markuu arkay baahida loo qabo la socodka nabaad guurka ku dhacaya deegaanka oo ay sababtay xaaladda isbeddelka cimilada sida elnino taasi oo saameyn togan iyo mid tabanba ku yeelatay ama ku reebtay dhammaan nolosha aadanaha iyo deegaanka gobolka banaadir markuu garwaaqsaday mas-uuliyadda ka saaran samata bixinta dadka dunyada iyo deegaanka gobolka banaadir markuu la tashaday khubarada biyaha deegaanka isbeddelka cimilada wuxuu go-aamiyey qodobada soo socda in dhammaan ceelasha biyaha bixiya iyo shirkadaha biyaha safeeya in laga hubiyo tayada biyaha ay bixinayaan iyadoo loo marayo sheebaarka dowladda hoose ee xamar in aan ceelbiyood laga qodi karin gobolka banaadir iyadoo aan fasax laga haysan waaxda biyaha iyo deegaanka ee maamulka gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir waxaa wakiil buuxa ugu ah arrimaha biyaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada waaxda biyaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee maamulka gobolka banaadir amarka lagu soo rogay shirkadaha biyaha iyo hay-adaha ka shaqeeya deegaanka iyo isbeddelka cimilada ayaa imaanaya xilli dalka ay saameeyeen abaare iyo biyo yari